aada umahadsan tahay iskasobaxan runtii waxau yahay iskasoobax uu ku daafay gudoomiyaha gobolka banaadir maalintii shalay isagoo ka hadlayey goobtii qaraxa uu ka dhacay hesgeeska shoobe hadda iskasoobaxa waxa uu ka socdaa garoonka banaadir halkaasi oo ay isugu yimaadeen ilaa iyo dad tirada u kor u dhaafaysa sida si hordhaca hadda lagu sheegay lix kun dad ku dhow oo garoonkii soo buuxiyey runtii waxay ku saabsan yahay wax kale maaha waa kulan isku imaatin oo loogu duceynayo dadkii soomaaliyeed ku dhintay iyo weliba intii dhaawacyada ay soo gaareen oo eheladooda looga baryayay eebe inuu caafimaad deg dega siiyo waxaa goobta hadda soo gaaray oo ku sugan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre gudoomiyaha gobolka banaadir xubno ka tirsan labada gole oo goobta jooga kuwaas oo dadweynaha lagu wado wakti kow in ay la hadlaan oo hadal u jeediyaan dadka halkan jooga runtii dareenkooda waa waa mid ka duwan kii caadiga ahaa isuguma aanay imaan halkan ay hadda ku sugan yihiin inay farxaan ama ay tacabsumaan balse waxay u joogaan inay muujiyaan dareenkooda ku aadan sidii dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu gaartay ay ula qaybsan lahaayeen eheladooda hooyooyina u badan dad naafo ah ayaa sidoo kale ku jira dadka halkan yimid oo kasoo qayb galay isu soo baxa wan gartay marka soo baxa kama dhacaayo walaal garoonkee waxaa jira in magaalada o dhan isusoobax uu ka jiro tan iyo goobtii qaraxa uu ka dhacay ilaa iyo garoonka dadweyne ayaa wadadii dhan qulqulaaya wax gaadiid dadweyne oo maanta socda ma lahan dadka lugahooda ayay ku socdaan iyagoo weliba ku khaylo qaaminaya markii ugu horeysay erayo ka xuma xarakada al-shabaab wan gartay marka munasarow dadku ma boodhar bay sitaan ma hadalle halku dhigyo abay afka ka sheegayaan bal shucuurtooda iyo kasakow dadka khudbadaha jeedin doona iyaga dadkan meesha iskugu yimid dareenkooda iyo halkudhigyaday ku hadlayaan iyo goobtay soo gaadheen garoonkan kubadda cagta bal nooga waran runtii dadka halkudhigyo ayay wataan waa ay kala sugan yihiin dadka qaar madaxa ayaa waxa ugu xiran maryo gaduudan ama casaan ah maryahaas oo ay ku muujinayaan dhiiggii ku daatay magaalada muqdisho dadka soomaaliyeed ee qaraxii wax ku noqday iga waxaa ugu xiran maryo cad oo ay uga ujeedada ku sheegeen inay tahay karfan inay kala jeedaan sidoo kale goorar ayay dhaawacdeen dadka qaar oo ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah al-shabaab oo ay ku sheegayaan in aysan diyaar u ahayn in dadka la xusuuqo in aysan diyaar u ahayn in mar walba bulsho aan waxba galabsan qarax iyo waxaan loo joogin lagu bartilmaameysto siday halkudhiga ayay ka dhigteen marka runtii waa isku soo baxan wuxuu ka duwan yahay kuwii la arki jiray oo maamul gobolka banaadir mararka qaarkood markii waxy qaraxyo ay dhacaan ay soo bandhigi jireen kan waa mid keliya dadka ay iyagu iskood isku soo xilqaameen oo dadka ay imaadeen isusoobaxan oo waktigii la qorsheeyey ay ahay sideed saac iyo bar xilliga muqdisho ayaa dadku waxay imaadeen sagaalkii aroornimo taasoo muujinaysa sida dadka ay ugu heelan yihiin runtii inay dareenkooda muujiyaan dad waxaan arkay ilmeynaya haween oynaya dhulka isla dhacaya oo muujinaya dareenkooda oo iyagoo isku casaabaya in wixii dhacay ahayd wax aan marnaba dalka iyo dadkaba kasoo tabsan karin marka dareenka ka jira halkan waa dareen sidaas ah walaal waa gartay ilaa hadda ma jirtaa cid mas-uuliyiinta ka tirsan oo khudbada jeediyey yaase goobta jooga mas-uuliyiinta dawladda ilaa iyo hadda mas-uul dawladda ka tirsan oo dadka si toosa ula hadla ma jiro marka laga soo tago in dadka ay dhex mareen waxaana goobta jooga gudoomiyaha gobolka banaadir oo islabacan ku baafay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre xubno ka tirsan ama safiirada dawladaha turkiga iyo dhan iyo xubno kale ayaa jooga waxaa kaloo jooga wasiirka amniga iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo saraakiil ka tirsan dawladda iyo hay-ado kale oo ka socda laamaha u n k ee kala duwan oo ayaga sidooda muujinaya sida ay uga xun yihiin wixii dhacay afar iyo tobankii bisan aynu ku guda jirno maalin kastiya